asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta waana xubinteenna murtida maanta ee haddii eebba idmahayo aan halkan ka soo jeediyo anigoo ah cabdinaasir axmed barkal waana xubinta murtida maanta ee sida joogtada ama maalinlaha ah aad uga dhegaysataan barnaamijka barqanimo ee halkan idaacadda stafe waana xubinta murtida maanta ee aan dhihi karno waa xubin meehaahan haddii eebba idmahayo ama si kale haddii loo dhigo lasoo gilgilsheeyey waana xubin la dhihi karo waa xubin la tartami karta xubnaha caalamku ay indhaha inaga geliyaan waana xubin sheekooyinkeeda iyo mahmahdeeda iyo xigmaddeeda iyo murtideeda iyo qiimaheeda intaba xumbaarsan waana xubinta murtida maanta ee haddii eebba idmahayo dhinacyo fara badan hilaaca inooga bixisa ama inooga laydhisa ama inooga baaqda ama haddii eebba idmahayo inoo fagallixisa ama sabrageela inoo qaloocisa waana xubinta murtida maanta ee haddii eebba idmahayo aan dhihi karno waaba waxa keliya taariikhdii hore ee soomaalida wixii ay necbayd wixii ay jeclayd iyo waxyaalo badan aan ka dhexelno xubinteennan murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe waxaa la yidhi beenaale saddex buu markhaati gashadaa beenaale saddex buu markhaati gashadaa waxaa la yidhi saddexda uu ninkaas isagii markhaati gashado waxaa weeye nin dhintay nin dheer iyo nin dhiggiisa ah saddexdaasuu beenaale markhaati gashadaa balaadi aada ugu fiirso waa sheekooyinka cajiibka waxayna leedahay xubintani beenaale saddex buu markhaati gashada waa nin dhintay nin dheer iyo nin dhiggiisa ninka dhintay waan isla garanaynaa haddii eebbaid mahayo dee nin dhintay dhihi mahayo hebelow beenta anuu kuma markhaati furhayo waa nin waa hore dhintay ninka dheerna dee maba joogo odhan arrintaa ma ogeyn ma uu dhahayo kuma caddaynay ninka dhiggiisuuna waa beenaalo kale oo khaa'in ah oo isaga la nooca kaa isagii marka waa uu markhaati furhayaa oo waxa uu dhahayaa haa waan is ogeyn oo anigii hebel arrintaa goobjoog baanu ahaa ama waan la socday ama markay dhacaysay ayaan ogaabulee saa darteed bay soomaalidii hore intay u fiirsatay ninka beenaalaha la dhaho iyo waxay dhaheen beenaale saddex buu markhaati gashadaa saddex ayuu beenaale markhaati gashadaa nin dhintay nin dheer iyo nin dhiggiisa saddexdaasuu beenaaluhu markhaati gashadaa oo bidayaa inay ka badbaadin karaan beenta uu ku dhex jiro si haddaad u eegtana dee way u badan tahay oo beenaale beenaale unbuu raacaa ama markhaati gashada ama laxisbi yahay ama haddii aad dhahad maxaa arrin hible sidaa u ahayn waagii hebel ninkii hebel ah allah u naxariistay qabri buu ku jiraa maanta kuma been abuuranhaye buu ku dhihi halkaasu ka bilaabi ama hebel oo haddii lah kuusuma ogol yahay addis ababa ku maqan ama jira maraykan ama adhi raacayo duurka ku maqan ayuu dhahayaa hebel baan isla ogeyn arrintaasoo saasay ahayd marka saddexdaa nin beenaaluhu wuu ku kaarta baxaa waana dhaqanka beenaalayaasha sida ay inoo sheegayso soomaalidii hore ee aada iyo aadka dadka noloshiisa wax uga eegi jirtay ama hoos u dhuuxi jirtay mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteena burtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa naagaan dhicini ma dhalin naagaan dhicinini ma dhalin waxaan u malanayaa dhicisku inuu foosha caadiga ee ilmaha haweenka ay shanka ay ku dhalhayaan inuu ka kulul yahay ama ka fool kulul yahay ayaan u malaynayaa waa maskaxdayda yanta ah markaan kaashado